halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacan dhegaystiyaal maanto arbaca ah waa sagaalka bisha janaayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kunee soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin xoola dhaqatada ku nool deegaamo ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo sheegaya in xanuuno ay hayaan xoolahooda baydhabana dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay haysta biyola'aan sidoo kale macallin yaraan haysata goobaha waxbarashada ee xeryaha dhadhaab ayaa xilligan oo iskuulladii dib loo furay saameyn ku yeeshay barnaamijkeenii beeraha iyo warkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan aanse ku horrayno warkeennii oo ay inoo akhrido leyla cabdi maxamed
hay-adda l w f oo gacanta ku haysa waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegtay in sanadkan ay wajahday culays dhanka dhaqaalaha ah taas oo keentay in shaqooyinkii macalinimo ay joojiyaan laba boqol oo macalin in ka badan arrintan oo saameyn ku yeelatay goobaha waxbarashada ee xeryaha ku yaala waxaa raadiyo ergo uga waramay mukhtaar cabdi cismaan oo ka tirsan hay-adda
meelaha maaragtay waxbarashada dhanka waxbarashada caqabada ku noqotay waxaa ka mid ah xagga macalimiinta macalimiinta ayaa ugu daran meesha ugu weyn caqabada hadda maaragtay ama hoos u dhaca ku imaaday waa xagga macalimiinta iyo shaqaaleenteeda shaqaalihii macalimiinta ahaa sanadkii hadda aan soo dhaafnay ardayda iskuullada dhiganaysay waxay ahaayeen konton iyo laba kun oo arday ayaa dhiganaysay saddexda xera ifo dhagaxley iyo xagadheera intaasna ma aragtay macalimiinta guud ahaan sanadkii aan soo dhaafnay laba kun sideed iyo tobankii macalimiinta waxay ahaayeen tiradooda toddoba boqol afartan iyo sagaal macalin ayay ahaayeen guud ahaan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay dib u bilowday ololaha looga hortegayo cudurka ebola iyada oo xasilooni darada ka jirta jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee congo ay hakisay la tacaalidii xanuunka waddankaas oo dagaalo sokeeye ay ka socdaan ayaa w h o xaqiijisay in shan boqol toddobiyo toddobaatan qof uu cudurku ku dhacay iyada oo saddex boqol toddobiyo toddobaatan qof ay dhinteen agaasimaha guud ee hay-adda w h o tedros ayaa sheegay in tallaalka cudurka looga hortegayo ay amni daradu saameyn ku yeelatay iyada oo howlwadeennadu aysan gaari karin goobaha dadka khatarta ugu jira cudurkan waxay w h o ugu baaqday xoogaga nabad ilaalinta iyo hay-adaha kale ee gargaarkuba inay gacan ka geystaan qaabkii loo xakameyn lahaa cudurkan hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee u n h c r ayaa dunida ugu baaqday inay barbar istaagaan sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga si wax looga qabto dadka kumanaan meyl uga soo soconaya inay naftooda la baxsadaan unhcr waxay sheegtay in la garab istaago dadka sida mutadawacnimada ah u caawinaya qaxootiga sida kuwa siinaya magangelyada una furaya albaabadooda si ay u taageeraan sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka toddobiyo labaatan waddan oo isugu jira afrikaan iyo eeshiyaan ayaa ka qayb qaadanaya ololahan lagu caawinayo qaxootiga warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g aan markan dib idinkugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed xasan
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana dhinacan iyo degmada balcad haddaan aadnana dhakhaatiirta dhinaca xoolaha ayaa xaqiijinaya in cudurka jadeecadu u hayo xoolaha ku nool deegaankaas gaar ahaan adhiga doctor abshir maxamuud axmed oo ah agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee hirshabeelle kuna sugan magaalada balcad ayaa sheegay in cudurka jadeecada u hayo adhiga uuna ka jiro deegaano badan oo gobolka shabeellada dhexe ka mida wuxuu sheegay in cudurkani uu jiray tan iyo bartamihii bishii disembar ee ina dhaaftay iyadoo uu ka dhashay gendi badan oo ka kacay gobolka calaamado badan uu leeyahay shuban waa leeyahay neefka indhaha waa ka biyoona qufac waa leeyahay nabrana way kasoo baxayaan indhaha in ay lasoo xiriiraan xarumaha oo xanaanada xoolaha oo degmada dhakhaatiiraha joogto warbixinna waa la siinaa daawona waa la siinaa intaysa mataqaanaa daawo iyo kala hortegin talada oo dhakhtarka waa inay qaataan marka hore wuxuu sheegay in goobaha uu isagu ilaa hadda cudurka ku soo arkay ay kala yihiin tuulooyinka kurshaale buula abtow muka dheere iyo mayraale oo dhinaca bari ka xiga degmada balcad wuxuu intaas ku daray in gooryaan iyo gendi badan oo deegaanka wakhtigan ka jira oo cunay xoolaha ay u keeneen cudurkan mar uu ka hadleeyey cudurrada kale ee haya xoolaha ayuu wuxuu yidhi
golaa jirto gooryaanaa jiro shilinaa jirto buhaa jirto cudurradu way badan yihiin laakiin waxa ugu daran hadda waxaa socda waxaa waaye furu furuqa iyo jadeecada waaye gobolka shabeellaha dhexe degmooyinkiiso dhan uu ka sameeya ariga le waa hadda waxaa la arkay furuqa iyo iyo jadeecadaba ari le waaye xoolodhaqatada ayaa sheegaya in cudurkan uu neefku haynayo maalmo kooban kadibna uu dhimanayo axmed cilmi walaal wuxuu degan yahay baadiyaha tuulada abtow oo toban kilomitir dhinaca bari ka xigta degmada balcad wuxuu sheegay in cudurkan toddobaadkii ugu dambeeyey uu ka dilay labaatan neef oo adhiya halka soddon kalena ay la ildaran yihiin
ilaa iyo muddo bila aan dhibaatadan haystaa kaabsool iyo waxyaaba yaa iskaga qasnaa iyo maalkumay kaabsoolka u qasnaa marka kaabsoolkaas loo qasaasan kana loogu shubaa waana lagu duraa qaarna waa iska dhintaa qaarna waa iska xoogaay caafimaad xataa oo fiican lama hela yaa idinkula taliyay in kaabsoolka lagu duro duqowshaha nagula talasheen dadka oo aabe iyo iyo hooyo wadow dadka waalidka ha yaqaaniyo cuduradan saas waaye saasaa loo daaweyn jiray ay yidheen marka dhibaatadan saas waaye maruu ka hadlayey calaamadaha uu ku arkay ayaa waxa uu sheegay sanka magoodiifou ka keenaa magaciisuha indhahana waa hibaq oo kasoo dayaha banna waa shubaa taas waa caloosha oo ku shubmaa waaba dhimaha amaho waa hore neefka hadduu shumo kadib waa dhimahaba wuxuu intaas ku daray in tuulooyinka aysan lahayn takhaatiir dadka waaweyn ee waayeelka ana ay iyagu u sheegeen in cudurkani uu yahay jadeeco axmed waxa uu leeyahay toddobaatan neef oo adhiya iyo labaatan neef oo lo'a luuley caddow xasan ayaa iyana ka mid a dadka xoolodhaqatada ah ee cudurkan ku arkay xoolahooda waxaa aragnay iriyo waxaa ii joogo boqol iyo toban neefo ah waxaanan leeyahay shan caruura camaliyadii inaan ka biishano waa jeclahay waxaan iga hayso adiga konton neef camaliyadii jadeeca iga hayso labaata qoc xambana waa iga dhimataba kaasaan diifka san ka soo deehaay oo indhaha ka hedbaqaayo oo qufucaayo oo hudurka isku ridaayo oo xoolaha jiifahayaan jadeeco waay anaa dhahmo kaabsool magoosankaa aga shubno mxuu ahay koofi madoowa qalajaa ladhahay caloosha qalajaana ladhahay waa ku durnamo taas idana iyo waxaa ahayd geeda maxaa ladhahay unkus maa ladhahay meela lagu dur idana caafimaadkiisoo toosiyaysaana ladhaha haa ku durnabo maya weliba sidooda inoogu jijiifaanbu caafimaad saas maga dareemin laakasi waa naga dhidhimasho waa ilaahay noo ceesho mug sokor waa ka gadanaa caano waa ka qaadanaa ilaahay kuma darnaaday ayo sinayntood inaan ilmaha ka biilin waa jecelnahay haa saas yarbaadiyin oo iskanaabsaas dadka beledka soo galay muuniinba luuley waxay sheegtay in adhigan ay haysataa uu yahay isha keliya ee nolosheedu ku tiirsan tahay oo ay caanahooda u iibgeysato tuulada intii uu cudurku ku dhacayna aysan wax caana ah ka helin xoolaha maya beer ma falano waxay ahayd beer ma tabcano dadka oo beer tabcaday aa badarka tuugsanaa waxaa dhahnaa latuma madaal ilmaha badar u karsadhana si camliyad saasaa dhahnaa ha iminkaas dadka badarkaasa ka tuugseena diir qofta tabcata waxay leedahay labar diiri iyo gidi loor iyo buuxi adina halkoo nabar faraq aha qaado karso aana la dhaha ilma u karsada waxaa ku bedela ma naqaano bee xoolaheena aa ilaahay noo ceesho xoolaheena oo iska maalmaala jirnay laakiinse xoolahan waa naga jiryihin ilaahay noo caafimaadso saasaa ilaahay ka toogana laakiinse hadda dadka oo wax noo qaban karo inuu wax noo qabtaanaan rabnaa haa hadda waxaa haysana ma ilmaha waa dugsiga markay aastaan bishii lacagta xoolahaas caanaa la qaadaa ka dhiibi jirnay sokor waa ka soo gada jirnay ilmaha dhar waa aga gada jirnay unuku dhar waa ka gada jirnay see handa tahay badar waa kasoo gado beega jirnay oo tumamadaal iyo camleeti iyo markii caanaha loo safraayo oo haysanto diir waa kasoo gado jirnay sokorta sidoo kalea ilmaha dhadhanaa hadday rabaan inkay bariis iyo baastoo loo keeni jiray unuko saasaa yeeli jirnay caanahaas waxaa heyna ma naqaano badar oo waxaa beer ma falano haa haddana wixii dhammaayo oo isku soo xirmeen oo ay sanadoo dee iriga caano laga maalama karo oo jirrinya irig dhan waa naga wada bukaa oo iriga caana laga qaadi jiro berida hadaa caano ka jiri magtaaba caano ma qabtamo ilmaa wax la siyaabo laleeyahay doctor abshir oo ah agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee hirshabeelle ayaa sheegay in xilligan oo jiilaalah ay xooluhu u baahan yihiin gooryaandilis inkastoo tallaalo meelo kala duwan ay ka socdaan haddana ay jiraan goobo fogfog oo aan la gaari karin xoolahaas oo aan tallaal ku gaarin ayaana mararka qaarkood qaadsiiya xoolaha kale ee iyagu fiyow marka ay isugu yimaadaan goobaha xooluhu ka cabbaan wuxuu kaloo sheegay in meelaha qaar uu ka jiro xanuunka furuuqo oo isna riyaha ku dhacaya waxaa jira olole tallaal oo hadda ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheenna balcad cabdulaahi maxamed xasan waxaana isku soo dubariday anigoo maxamed xasan ah
daawooyin badana instructionka waa ku qoran yihiin marka waxaad arkaysaa daawooyin badan oo instructionkooda sheegaya neeftan haddii maanta la diro shan maalmood hilibkiisa lama cuni karo saddex maalmood ama afar afartan sideed saacadood caanihiisna lama cabi karo daawooyinka waa ku qoran yihiin dhakhaatiirtana way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii hadda la diray oo la yiri shan maalmood caanihiisa lama cabi karo maaragtay ayaa maaragtay lasoo lisaya iyagana waa cabayaan magaaladii baa la keenaya ummadii baana lagu sumaynaya neefkii oo la yiri maaragtay jirin oo la og yahay oo daawo aan la isticmaal karin lagu diray hilibkiisi aan la cunin la yiri waa suuqa la keenaya oo la cunaya ummadii cuduradan la garan waayay hadda wadan ku batay horta taas ayaa maaragtay u sabab ah marka reer baadiye waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxdiraan cudurada ay ka taxdiraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska astudaan dhakaatiirta amarkooda ay qaataan oo neefkii la yidhaahdo hilibkiisa intaas yaa la cunin aan loo dhawaanin caadihiisa yaa la cabin intaasi yaa la cunin macnaha afartan sideed sacdood intii neefka intii daawada ay korkiisa ku jirta wey daawada inta ay korkiisa ay ku jirta caanihiisa yaan la cabin haddii kale daawadii baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakhaatiirta instrctionkooda ayaan iyagana aan kula talin lahaa
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen waxaanan ku eegaynaa sayladda degmada caabudwaaq waxaana inooga soo diray waryaheenna cabdirasaaq haajirow
kuso dhawaada dhegeystayaal xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo idinkaga imaanaysa magaalada gurceel ee gobolka galguduud waxaan kusoo qaadanaynaa sayladda xoolaha ee magaalada caabudoq oo aan telefoonka kula xiriirnay dalaaliinta ka howlgala suuqa xoolaha ee magaaladaas waxaan ku horumaraynaa xuseen ismaan ismaaciil oo ka howlgala sayladda ariga ee magaalada caabudoq oo aan wax ka weydiinay qiimaha xoolaha ee maanta xuseen cusmaan ismaaciil oo jooga
degmada caabudwaaq sayladeeda xoolaha jawiga suuqa waa ariga adigu waa la iibsadaa ariga waa la iibsadaa mana lacag badno aaduma lacag badno ariga jirkaa hadda wax bari aada oo dhoofa waxa weye waa wananka weye wananka
ka waran arigaa dhoofka ah heerka koowaad imisaa la kala siisanaya caabud wa
horta waa weynaada orgida ahaado la dhoofsan jiray hadda dubacahaan baa loo gataayo laba dhoosiyo ari warana iyo ari ordiyaho gaagaab ahoo nambarka labaad ah baa la galaa marka heerka koowaad arigaas dhoofka ah hadda wankana waa lixdan ordigana waa lixdan ilaa konton iyo shan ilaa konton iyo toban oo lacagtaasi waa waa noocee
waa dollar weeye dollar waayahay ka waran marka eh, dhaqaalka eh, dadku ay dhaqaalaystaan maxaa la kala iibsanaya heer koowaad
ariga dhaqaalka miyaa oo la dhaqdo mise waa ariga la qasho
ariga eh, dhaqaalka ah ee la dhaqaalaysto
oo sabeena sabeynaha iyo ceesaamaha ha sabeynaha iyo ceesamaha
soddon soddon iyo shan shan iyo labaatan waa halkaas siday u kala wen yihiin ama u kala dhaqaalaysan yihiin ceesaanta ceesaanta dhalaysa waa imisa
ceesaan dhalaysa qaalibka ma laba gataba laba gato ceesaan dhalaysa qaalibka laba gato haye laakiin haddii la gato waa waa konton iyo wixii ka yar waayahay waxaad ka warantaa marka eh, ariga qalliinka ah heerka koowaad caabuda qimisaa la kala siisanaya
heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa konton iyo shan heerka labaad konton afartan iyo toddoba heerka saddexaad afartan iyo shan ilaa soddon ba- soddonna way uhooseysaa soddon baa uhooseysaa waa ariga caasidaa ah waayahay soddon caab- dollar waaya caabud waa ka waran marka maalmahan maxaa isbedelka eh, suuqa dhaliyey bay kula tahay eh, xuseenow waxaa dhaliyey dawladdii xagga ahayd baa xumaatay oo sidii hore ay ahayd aan ahayn hadda isbedelku marka wuxuu ka yimid xoolaha dhoofka sayladoodiga isbedeshada hoos u dhac ka yimid marka beecuna wuu isku xiran yahay oo wuu wada socdaa waaya xoolahan eh, caabud waa eh, laga gado ee la dhoofinayo xaggee loo qaadi jiray
waxaa loo qaadi jiray boosaaso haye dawladdii kasaraan xumaatay dadkii xooluhu meeshay aadi jireenoo carabaha xaggoodii baa beeci ka xumaaday sida la sheegayo haye
marka isbedelka sidaasaa keentay
dhanka kalena waxaan teleefoonka kula xiriirnay cabdulaahi shaacuur xuseen oo ka mid ah dilaaliinta suuqa geela ee magaalada caabudaaq oo aan wax ka weydiinay qiimaha geelaha ee maanta la kala siisanayo saylada
cabdullaahi shaacuur xuseen baa la yidhaaha oo jooga
caabuwaaq waa sidii horeeto waxba haatan waa sidiisii hore waxna ma dhicin waxna ma ma ma ko- eh, ma kordhin waa meelihiisii weeye waa gartay Een, toddobaadihii u dambeeyey geela dhaqaalka ah maxaa la kala siisanaya caabudaaq
nin wayaa magdheef dagaala maan la iibinay keena neef neefkaa dibaaxa ama artiga qaaliga ah oo maaragta qalliinka ah oo dhoofitaan ma jiray geel hadda la- awrtii la dhoofi jiray hadda lama dhoofiye haye
geelaa dhoofit qa- awrtii qaalimada ahayd oo shitirkii iyo lixtirkii iyo haye
iyo geelaas kale hilibka oo qalliinka ah waayaan gadgadayn haye
hadde waa qaymihii aan kuu sheegay waa adigu afar boqol iyo awr neefka weyn waa ritiga ah oo birimada ah waa afar boqol iyo waa shan boqol iyo konton
Eh, shan boqol iyo konton dollar ahey haye een, suguntadii heerkiisa labaad waa imisa marka
heerkiisa labaadna waxa weeye waa waa shan boqol afar boqol iyo sideetan meelaha weeye heerka saddexaadna
laakiin saddexaadna waxa weeye saddex boqol iyo konton saddex boqol iyo lixdan anigu waa hadda sidii ugu heshiiyaa meel waxay ugu baahan yihiin lama arka geelaas dhaqaalka ah hasha dhashay ilmaha wadato waa imisa kun baa la kala siisaa meelahan Eh, kun dollar ahey waayahay haddii marka heerkeeda labaad dhaqaalka imisay noqonaysaa adigu qaalmaha maarata shanjirada haye
adigu qaalmaha shanjirada waa iska shan boqol heerka labaadna waa shan boqol afar boqol iyo konton ilaa afar boqol
waa gartay heerka heerka saddexaadna
heerka saddexaad waa waa adiga kuu sheegaya waa afar boqol waayahay afar eh, waa shan waa shan boqol afar boqol iyo konton ilaa ilaa afar boqol geela la dhoofi jiray eh, haddii hadda saylada lagu kala iibsanayo oo haddaanba la dhoofin oo gudaha loo isticmaalayo maxuu marayaa heerkiisa heerka koobaad waa waa afar waa saddex boqol iyo iyo konton haye
heerka kale waa saddex boqol iyo soddon haye
heerka saddexaad waa saddex boqol waayahay geelan maxaa marka eh, diidaya dhoofkii maxaa ka hor istaagay waxa ay weydiina anigu magal anigu dhoofka ka shaqeeya waxaa ka shaqeeya dhoofka waxaa sacuudiga iyo carigaasa wax loo qaadi jira loo galan jiray xoolihiina hadda wax dhoofin haya maana arag xubintii qiimaha xoolaha ee maantana waa naginta
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
macalimiin yaraan ayaa soo food saartay iskuullada hoose dhexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhab hay-adda l w f ayaa waxay gacanta ku haysaa waxbarashada xeryahaas iyadoo hay-adduna ay sheegtay in laba boqol iyo koob iyo soddon macallin ay ka joojisay shaqadii macallinnimada tanoo ay ugu wacan tahay dhaqaale la-aan soo wajahday mukhtaar cabdi cismaan oo ka tirsan saraakiisha waxbarashada ee hay-adda l w f kuna sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa waraysi arrintan kala yeeshay wariyaheenna axmed nuur yogol waxaan jira maaragtay caqabada sanadkan dhanka waxbarashada ah ee nala soo dirsay ee nala soo kulma nala soo dirsay ayaa jira oo aad u fara badan caqabadahaas waxaa ka mid ah maaragtay in daqligii hay-adda u n h r ay bixin jirtay inuu hoos isu sii dhimay sanad walba waxaad u malaynaysaa sanadka ka dambeeyo inuu aada hoos isugu sii dhimayo sanadkana maaragtay si boqolkiiba labaatan iyo shan ayaa la dhimay daqligii ay hay-adda u n ay bixin jirtay iyadana maaragtay u n h c r hay-adda u n h c r daqligaas maaragtay la dhimay wax maaragtay ku talagal ah ama ma ahan waxay tahay maaragtay in adduunkii iyo deeqbixiyaashii in maaragtay xaggooda in ay gaabis ka imaatay ayay noogu sharaxeenta ayadaa meelaha maaragtay waxbarashada dhanka waxbarashada caqabada ku noqotay waxaa ka mid ah xagga macalimiinta macalimiinta ayaa ugu daran meesha ugu weyn caqabada hadda maaragtay ama hoos u dhaca ku imaaday waa xagga macalimiinta iyo shaqaaleynteeda shaqaalihii macalimiinta ahaa sanadkii hadda aan soo dhaafnay ardayda iskuullada dhiganaysay waxay ahaayeen konton iyo laba kun oo arday ayaa dhiganaysay saddexda xera ifo dhagaxley iyo xagadheera intaasna ma aragtay macalimiinta guud ahaan sanadkii aan soo dhaafnay laba kun sideed iyo tobankii macalimiinta waxay ahaayeen tiradooda toddoba boqol afartan iyo sagaal macalin ayay ahaayeen guud ahaan toddoba boqol afartan iyo sagaalkii macalin markii la galay sanadkan cusub ee hadeer aan ku jirna ee laba kun sagaal iyo tobanka waxaa noqotay in toddobada boqol afartan iyo sagaalkii macalin in la dhimo laba boqol soddon iyo kow macalin in daqli loo waayo oo la dhaho daqli looma hayo taas iyada ah oo sida loo kala qaybiyana ay tahay lixdan iyo saddex macalin oo xerada xagadheer ah toddobaatan macalin oo ah dhagaxleey sagaashan iyo sideed macalin oo xerada ifo ah guud ahaan iskuullada ay ka howlgasho hay-adda l w f waxay tahay labaatan iyo laba iskuul oo toddoba ka mid eh ay ku taalo xerada xagadheer toddobada kalena ay ku taalla dhagaxley halka sideed iskuul oo dugsi hoose dhexe ah ay ku taalla iyagana xerada ifo hay-adda l w f si kaas ah waxay ugu xilsaaran tahay dugsiyada hoose dhexe ee ah labaatan iyo labada meesha caqabadda marka ay weyn uga haysato taas ayaa noqotay macalimiintii sanadkii aan soo dhaafnay tiradooda ahayd toddoba boqol afartan iyo sagaal waxay noqonaysaa markii laga jaro inta daqliga saamixi wey in ay sii wadaan shaqadoodii laba kun sagaal iyo tobanka shan boqol sideed iyo toban taasoo aad dareemi kartid in maaragtay farqi weyn uu u dhexeeyo xagga waxbarashadana in maaragtay caqabad ay keeni karto
marka miyaysan caqabad weyn ahayn in arday konton iyo laba kun gaaraysa inay waxbaraan shan boqol toban iyo sideed macalin oo keliya tiro markaasi laba boqol soddon iyo kow macalinna shaqadii markaasi laga dhimo taasi miyaysan saameyn keenin iyadoo horaanba loogaya in ardayda wax ka barata xerooyinka natiijada imtixaanada ay ahaayeen kuwa aada u hooseeya waxaa yaqiin ah in maaragtay caqabad ay ku keenayso tirada labada boqol soddon iyo kowga macalin ee la dhimay waxay caqabad ku keenaysaa xagga waxbarashadii haddii ay noqoto tayadii waxbarasha ayay caqabad ku keenaysaa waxay caqabad ku keenaysaa inta macalin ee soo hartay naftirkooda qaabkii ay wax u bar lahaayeen ardada tirada intaa leeg ee faraha badan intaasoo idil waa caqabad hase ahaata waxay noqonaysaa in maaragtay bedelkii maaragtay wax wax yar wax wax la-aan waxaa dhaanta wax yar ayaa dhaanta ayaan dhihi karaa maadaama eber aysan ahayn hadeer in la haysto inta iyada ah in maaragtay macalimiintii ay dulqaataan shaqadii macalimiinta daqliga aan loo haynin in ay isku dayaan in ay buuxiyaan ilaa maaragtay maadaama hay-addii l w f iyo u n h c r intaba aysan rajadooda ahayn aysan ma aragtay wax oo wishki wishkooda ay uusan ahayn in ma aragtay tirada macalimiinta ee la dhimo ay waxa ay ku xiran tahayna ay ahayd daqli in loo helo macalimiinta iyada ah
guddiga xerooyinka iyo waalidiinta cabasho fara badan bay mukhtaar arrintan ay ka muujiyeen marka u n h c r markii aad u sheegteen in arrintan caqabad ay ka imaan karto ama dhibaato ay ka imaan karto ma go-aanka usoo baxay keliya wuxuu yahay maadaama dhaqaalaan ay jirto mise rajooyin kalaa jira
u n waxay inoo sheegtay in maaragtay mid dunida meel walba ay ka taagan tahay oo ayna tahay maaragtay in lacag la-aan ama daqli la-aan ay jirto taas sidaas ayay noogu fasirtay ma la oran karaa halkii macalin ee markaasi waxaa ku aadaysaa arday ka badan boqol maadaama ay adag tahay in hal macalin ilaa boqol arday
waxaa yaqiin ah sida ma aragtay wasaaradda waxbarashada ay ugu talagashay in macalinkiiba uu bari karo ama fasalkiiba ay ka tirsanaan karaan soddon iyo lix halkii macalin inuu ku aado soddon iyo lix arday sanadkii aan soo dhaafnay macalinkiiba waxaa ma aragtay ku aadaysay sagaashan arday baa ku aadaysay marka haddeer lasii dhimo oo lasii dhimo tirada macalimiinta laba boqol soddon iyo kowa lasii dhimo waxay noqonaysaa in ma aragtay halkii macalin tirada arday ay ku aadayso in ay sare usii kacayso caqabad meeshaas ay ka imaanayso halkii macalin waxa ay noqonaysaa markii tirada la dhimo maadaama sanadkii hore ay ahayd halkii macalin iyo sagaashan arday haddeer waxay noqonaysaa markii macalimiinta la dhimo halkii macalin iyo boqol iyo labaatan arday ayay noqonaysaa taasna waa dareemi kartaa caqabad inay leedahay iyadoo budget la-aanta ama daqli la-aanta awgeedna aysan wanaagsanayn in la fariisto hawshii lasii wado ay aada u wanaagsan tahay keliya sida ma aragtay waxaa daqliga la dhimay keliya waxbarashada ee xerooyinka keli maysan saamaynin waxay saameyn badan ku yeelatay dhanka caafimaadka waxay ku saameyn ku yeelatay xagga hay-adihii maaragtay fayadhoorka u xil saarnaa waxay saameyn ku yeelatay kuwii maaragtay logistic ama raashin bixinta haddii ay noqotay dhankaasna saameyn ayay ku yeelatay iyadoo ay ugu wacan tahay daqliga sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waa caqabad aada u weyn ma dhihi karno waxbarashada keli laakiin qaxootigii meelo badan ayaa ma aragtay saameyn iyo caqabado badan ay kasoo aaday waxbarashada haba ugu sii darnaato laakiin xagga caafimaadkana iyadana waa asaasi baahi asaasi waaye oo iyadana meesha ka baxday oo la yareeyey shaqaalihii helboostyalaba eena la xiray kaasi wuxuu ahaa mukhtaar cabdi cusmaan oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda l w f oo iyadu gacanta ku haysa waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
habar ma korso habar ninqaba ma hiile hohey hurdo habar ma korso habar ninqaba ma hiile hogaan cishqibay haleeloon hugdiisiilaheeda taabe hogaan cishqibay haleeloon hugdiisiilaheeda taabe hukiisiiyo heryadiisii intuu igu dameeyo nabadheegada isaare hubkiisiiyo heryadiisii intuu heso igu dhameeyo nabadheegada isaare badan hinqadaanu hadhe badan hinqadaanu hadhe ayaan hataado qobolba maan filayn ku horte haran deganaan haraado qobolba maan filin ku horte umageedibaa ihero albowle saray hafeegte umageedibaa ihero albowle saray hafeegte markaan hakadaan hanqarmo dhulbay halwanaya halso goyn weeye hodadhaame markaan hakadaan hanqarmo dhoolbay halwanaya halso goyn weeye hodadhaame bagan hinqadaanu hadhe bagan hinqadaanu hadhe hiiga beenabay hanuunsho ubaq maadhani horseede hiiga beenabay hanuunsho ubaq maadhani horseede markaan habkadan hanqarmo dhulbay halwanaya hanso irgoyn weeye hodadaabe markaan habkadan hanqarmo ah dhulbay halwanaya hanso irgoyn weeye hodadaabe bagan hinqadaanu hadhe bagan hinqadaanu hadhe
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko wax kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahayd diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisao dhan inay kasoo baxaan shururuc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco khandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaa cunug aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaadan waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahayt oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteenna soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba ma talayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kastaa lixda ilaa toddobada fiidnimo
magaalada baydhabo haddaan aadnana dadka barakacayaasha ah ayaa waxaa wakhtigan soo food saaray biyola-aan iyadoo hayadihii biyaha iyadoo hay-adihii biyaha ka caawin jirayna ay joojiyeen shaqadoodii wariyaheenna muxiyidiin xusni ayaana warbixintan magaalada baydhabo inooga soo diray xaalad biyaraan ayaa soo wajahday qoysaska qaar ee ku nool xeryaha dadka soo barakacay ay ku jiraan ee magaalada baydhabo gaar ahaana qoysaskan ayaa ahaa kuwo booydo biyodhaamina u samayn jirtay hay-adda sef the jilderen laakiin muddo saddex bilood ah biyodhaamintaasi hakad gashay laga soo bilaabo bishii oktoobar ee sanadii hore ilaa hadda ayaa saamaynta biyaraanta ay dareemayaan qoysaska gaaraya afar kun laba boqol toddobaatan iyo afar oo seef biyo siin jirtay laakiin xilliyada ugu daran ee saamaynta ay sii xoogsatay ayaa ah desembar ilaa bishan januari ee hadda lagu jiro oo jiilaalka bilaawga uu yahay saynab cabdi aadan waxay ka mid tahay barakacyaasha xerada hilaaca ee dhanka koonfur baydhabo ku taalla oo hay-adda seef biyodhaamin u samayn jirtay qoyskeeda oo ka kooban siddeed ruux waxay maalintii ay shubtaan labaatan la biyo ah oo laga siiyo saddex kun oo shilinka soomaaliga ah ka badan haddii ay shuban lahayd ma awoodo dhaqaale ahaan waxay sheegtay saynab in baahida biyaha jirta darteed labaatan la biyo ah maalintii oo dhan ay shubato si cunno keli ah looga karsado oo qubays iyo dhar aan lagu dhaqin waxayna sheegtay in muddo toddobaad ah qoyskeeda aan dhar loo dhaqin baahiya biyaha halkaas ka jira darteed iyo waxaan ku helnaa gaariyaalka socda ayaan jirikaan jirikaan ka shubanaa wixii aanu awoodno laba jirikaan hal jirikaan meelahaasaan ka shubanaa maxaa leedan ka siiyaa halkii jirikaan halkii jirikaan saddex kun hadda hadday ay jiilaalku waxoogaa yara horu batona waxaana laga siiyaa afar kun dantaa ku qasbaysa daynba ha ku soo qaadaana kolley adig biyo la'aan lama noolaan karab markan qaar oo xataa u arooraa jira meel aan dhoweyn edhisibu bashar iyo meelahaas ka aroora iridee dhabarkooda kusoo qaata jirikaanka taasaa jira marka waagii oo seef biyaha idin shubi jirtay halkee idin kugu shubi jirtay meel balaas ah oo balaasaanu shiida intaanu wareejinaan balaas ku fidinno balaaskaasanna looga shubay adig balaasyadina wakti hore ahayd way dhammaadeen markan biyo dambena looma keen anagu hadda waxaan ku helnaa hal jirkaan baan hadda ka shubtay saaka ba- gaariinta marayay oo ka soo dhaamiyay wakaaladii ah jirgaankaas marka meeqa maalin haysanaysa taas waxa- maanta un baan haysanaynaa adiga haddana berri intay mid kale la weydiiyo qoyskaada Dhaqan looma dhaqa ciyaalka aqal ma dhaqanno dhar ma dhaqanno waayo nafta bana hayso ba- waan iska cabaynaa un biyaa mooyaane uma quurnaba intaan wax iskaga dhaqno wasaq iyo adigu dhib badan baan haya helitaankooda iyaga ma la helaya ayagoo socda mise way adag tahay in la helo?
way adag tahay in la helo laakiin adigu waa la helayaa uun haddaan maanta aan gelin hore weyne haddana gelin dambe waa la helayaa laakiin waa lacag uun qoyska awoodin in biyaha barmiilka oo baydhabo ka jooga afartan kun oo shilinka soomaaliga ah horena u jooga shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah ama labaatan laha biyaha oo isna joogo afar kun oo shilinka soomaaliga waxay sameeyaan inay dhabarkooda aroortaan weliba iyagoo saacdo badan ku qaadanaya sacdiye maxamed xuseen waxay degan tahay kaamka tawakal two ee duleedka koonfurta baydhabo waxay biyo dhaamis u aadaa wakaalada biyaha iyadoo dhabarkeeda kusoo qaada maalintii laba labaatanla biyo ah qoyskeeda oo sagaal ruux ka kooban ayaan ku filnayn inta yar ee biyaha ah maalintii ay hesho laakiin waxay ku qasban yihiin in wixii muhiim u ah ay ku qabsadaan oo keliya sida cunto karinta biilaana ayadnay ahayd waqti dheer idhatun biilaana ayadnay ahayd jirgaan jirgaanku ayaa leed ku sheendhadaan iyo lankiiba awoodo jirgaan jirgaanku gaaridil ku gadadaan iyo biyogan marka biyo inta ku doonaasaad biyo wakaalada dosheeyla aad ilaahay haa saas wakaalada marka maydad ku siyaas jirgaanka dargaanka kunshilin haa muddo badan aan ahayd madhow madhow goobadan libilodibelmarahay hal saasay meeloo laha kashashabaaya dadka oo lin shisheenaa kula oroordhadaan kaamteed buusha haadoy meelbahaad meel la waraaban saqaal ruux aga koobanya marka
dadka sii lin shal awood dirgaango lama dirgaan saas amal marka sade dirgaan lamada waqti duhur iyo asar iyo wal aroore sada maaha
ma barmeelka biyo amaanshabad waa tifuus
ma awood hataa ma awood gornyiba elitaylayka guraha ma awood nololo kala rafaadi salaalayo walmaski ameelka lagu shisheen iyo saas amalay lankii bisha dhee koron taabaan foofaday sida ma aha ilankii suuga hamaalada gaargaan wadow anaga marna hataa dashiida ka shaqeey shiid shaqeeyona waraan bahay sida ma aha wasaaradda macdanta biyaha maamulka koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka qaarkood oo iskaashanaya ayaa horay ceere loogu talagalay barakacyaasha waxay ka hirgeliyeen xeryaha qaar ka mid a laakiin dhanka koonfurta kaamamka ku yaala waxaa ku yaal hal ceel oo keliya kaa oo hirgelisay hay-adda n r c waxaana madaxda hay-adda ay ii sheegeen in uu cilad ku timid halkii ceel ee halkaasi ku yiilay madaxa mashruuca biyaha ee hay-adda save the children qaybteeda baydhabo cumar xuseen ayaa ergo u sheegay in sababta ay hakad u geliyeen biyo dhaamintii xeryaha qaar ay ka wadeen ay ahayd wakhtigii roobka ee dayrtii xilligaas oo uu sheegay in ay sahlnayd in biyo ay helaan barkacyaasha dabcan markii laga soo gudbay xilliyadii biyaha ay jireen een, julay dhammaadkeedii iyo maaragtay agast iyo sebtembar oo xoogaa xaalku iska kululaa kadib markaan assessment sameynay oo kalastarkii wash kalastarkii iyo talbixintii la soo jeediyey ee hay-ad walboo fan u hayso in ee, biyo dhaamin ay bilowdo Een, anaga qayb baan ka ahayn oo markaas een, fan baan u haynay oo saas u badneen dib baan u bilownay biyo dhaamintii ilaa iyo labaatan iyo afar kaam saddex qayb isugu xiran ayaan biidhaamin ka sameynay dhowrkaas bilood aan soo sheegay oo laga soo bilaabo julay ee dhammaadkeedii agast iyo sebtembar saddexdaas bilood markaan biidhaaminta aan wadnay ee dabcan qabowgii baa la sii galayo xilligii deertia bilaabatay waan joojinay Ee, dabcan biyo ku filan baan siin jirnay ee labaatan iyo afarta kaam oo tiro ahaan maaragtay afar kun laba boqol toddobaatan iyo afar qoys ay degan yihiin Eh, dabcan waad dareemi kartaa magaalada kaamamka qaabkay u degan yihiin waa saddex eriyo dhankaas a d c-da iyo dhankan xanaanatu iyo dhinacan kale oo een, aboosharow iyo inta u dhexayso magaalada degan kaamamka ugu badan intaba biyo dhaamin baan gaarsiin jirnay laakiin save the children waxay qorshaynaysaa dhowaan inay dib u bilowdo howlihii gargaarka ee barakacyaasha ay sii jirtay sida uu ku waramayo mar kale cumar xuseen biyoyarida magaalada ka jirto waa run een, kamamka ee, biyo la-aan baas ka jirto een, wayna jiri jirtay oo xiliyadan markii la gaaro een, kuleel baa bilowdo walow hadda een, een, bilihii aan soo dhaafnay ay deer ahayd oo biyo iska jireen dabcan hadda january marka laga bilaabo biyayarida way sii bilaabanaysaa walow february iyo march iyo abril qeybaha hore ay sii daran tahay dabcan arintaas waan waan ognahay xisaabtan way noogu jirtaa
inkastoo jiilaalka uu bilow yahay haddana waxaa la dareemayaa saameyn aad u xoogan gaar ahaan dhanka barakacayaasha cabasho ay kasoo yarayso waxaanay u baahan yihiin in xilligan biyidhaamintii horey loo samayn jiray ay helaan muxudiin xusni raadiya ergo baydhabo
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maarata dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkaay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan marka si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii beeraha waxaana isku soo dubariday waris maxamed
wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka tacab oo aan uga sheekayno beeraha barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ganacsatada suuqa baydhabo ee badarka oo ka cabanaya suuq xumo iyo xubintii talada khabiirka dadka ka ganacsada masagada ama haruurka ee suuqa magaalada baydhabo ayaa sheegaya in suuq xumo ay haysato yadii u dambeeyey waxa ay sheegeen in suuqxumada ay ugu wacan tahay safaradii ay geen jireen meelo ka baxsan magaalada baydhabo oo uu hakad ku yimid raashinka macaawine ahaanta ay hay-adaha u bixiyaan oo iyana suuqa la keeno iyadoo lagu iibsanayo lacag ama qiimo ka jaban qiimaha badarka iyaga ee hayaan uu ku fadhiyo iyo sidoo kale rajaxumo ku abuuraysa in dalagyo kasoo go-aya beeraha la keeno suuqa caashe cali keerow waxa ay ka mid tahay haweenka ku ganacsada suuqa badarka ee magaalada baydhabo waxa ay u warantay wariyaha raadiyow ergo ee magaalada baydhabo aadan geesey suuqa masgeeda mayba maalkaas maraha ayaa kasoo galay baroogdeen sadekun iyo shan boqol waa lakaseeniyasiyani kunuuna sadekun iyo maylaros afarkun oo maadan kasoo dhan meelangaadon lahayniyasiyaan hadii meelo oo markaas caamka eh oo maalan letaabado kor afarkun jin oo meelangaadon lahayn iyo maarna walgadahayn haye loorka misgeeda marka mayanadaas
loorka misgeeda toddobaatan gabaase wayba nagdee he lama boqol iyo sideetan beese nagdee ma aragne kaasa gaabadeedkata kasi horey meega ahaay suuqii hore suuqii hore oona shaqaysana sirorbaani mayba ma aragne gaasooday misgeeda kala siisadaanay loorka hadda maadaama useeyi lama boqol iyo sideetan useeyi markaas wayba gadadaanay he afar boqol iyo sideetan marka markaasi shoodama dhikanti shoodamay baan dhika maasay may wahamadaa baan dhika maasay shan kun shan boqol kun todoba kun shilin sasal hayta fahamtay marka hadana afar kun shilin afar kun hadii laka dhaw todobaatan galaas afar kun hadii laka dhawna lama boqol iyo sideetan hadda markaas way bahay tahay todobaatan galaas oo laka dhawi likun hadii shan kun hadii laka dhaw saddex boqol iyo konton galaasi markaas hooblaka dhawo oo maarne todoba kun unamadaas sida badan oo unagada likun hoob unagadadanilaka dhawona way banagadaasay sadebool konton madi ada todobaatanka daraas way banagadaasay afar boqol iyo ilaahay makiin dornaado iyo iyo iyo labaatoban nagadaasi marka tag afkii hoosundhaa ee biladangalda kaasi may sheeni hoos u dhaca hoos u dhacdii may basheenay ma aragna inta kiinkushaa ayay walisheeni dadka dhambaba isla wada aragahayaan badarkii oo meelna gaabaa unlahayna safar iyo wal oo marna dalabaade markaasa galaa unlahayna haydoobi samafalka wala dhiibana markii eraanba qiimo jabay maarna qiimadii wala un markaas noogada markii unu teedsina noogada fariiba la qof noogada injarna markaas ku sheenayaan dalka binaansha sida beebashay sheenayaan oo sheenayaan mayleedahay utuma tarafiis la kooyaan digirtiitana oo maarna daruuriga aysan wadankaana ka taalin munoteka jartana ninku gadaana maarna digirtiitana ninku gadaana badarkiikana oo yaalama tarafiis la sheenaaw omay walan gaabaa markaas safar fiicanuna unlahayna wali markaas hayda wala diyaasare masala daruuri ilaka galaan unu balinin ku gadan ni qorsheena meelun qaadan lahayn taas daraadatiiri ayaa maarna qiimo jaban ka miila ku qoys haye markii safarada lagu hadala may hakii safaradii hore ee misgeed safaradii hore way hajiyay meelan safara markaas oo injarnan lahayna haydoodina oo markaas safarkana dadabadkeeginya meel awalba markaas waan safari sida fadan una gaada fadnin iyo maacunati biyaaya meelun misgeedan oo roorada fadnin way baka diibaan misgeedsi markaas ku wajaanta ununa maarna farbool meelagaas madaas misgeedana lagadaay kaseedaas yooba matarafiis dhiibaya hani matarafiis yoo dhiiba maqiimishe markaasan dolar leeba lagabe meel oo aqo madarta waa soo maydhawo meel dakhligii badarka ka bahaayo meel ku safar yahay oo walba malayn meel oo safaraani maydhawo shadeedeena walba maqaadaas wal yaqaalay korta madarta safarada iyo soo walweelan haye misgeedan talan safar ii jari meelolan safar ii jari inshaag misgeed way balan safar ii jari meelayaal kala dibnalan safar ii jari gaalkaya lan qaaba jari boosaasi lan gaara jari beelweyli lan qaaba jari meel walba eesii afrika dhatatida misgeed way ku dalbada jari way qaaba jari hadda way badhiibay ma arna intii misgeedi meeli lan qaaba jari ba wal lan qaaba doono ba lahayna hoos u dhac aad u bilaaran baa hortay oo meel manaasan lahayna daqligii ma arnaysaa sa hoosan ka dhisida badan kaasi hata rajadiinsa eeta suuqa haddii sanadkun fasalkunna hata misgeedii hata ha goohayta ha kadeerta misgeedii horena siinkeedsanta hajir hajiraana ma arana eed iyo eed badan liidata hajiraana eed iyo eed aan liidata hadda haddii markaas una hala fadni meel markaasuna walaasan la safaraano misgeeda una horodaan haddii ma arana meel oo wada nimbana una hala fadni isku shaqaysada lahaynay waa tiiriya lamaadna haddii ma aragna maadaama hata badarka hagoohay tii horana maabaniinka gadane monutaninka jarta waa in la gabina la haraashay ma aragna waa qiimo balakagibiya baqaaro berkoobu una binayni hadda haddii ma aragna dalaba markaasuna noogaada una hala fadi mase markaasi hadda hayado walaan dhiibaya una noogaba fadi markaas kubacdilankay tabaraysan madaasisti oon katalagalan iyo sii fadna hajiraan eeda anfayna hala fadi hoobda hadina marlamaadna ninka nagab daqliyo hooba gooba waa noogaba luwaay eeda iyo eed ma wahaa hata ma aragna buushata iyo meelo degeeno meelo hata ma aragna kaalmaatiga ilin weydiisidaay yalla ka darna fadaaysa una aragtadaan aragta ganacsi dhoma baydhow inti inku jarna yaa ma aragna jara doonta oo miskilan gadawna ala doonna nanka dhahay ibraahi haddii safarkun sinadkun haddii ada ka saarta sinadkaa zambanaada ka saarta arradooba meelaa kuqori kulihis kushaabati meel kale walan ogolaay malahan miskilan sasa dheriya kasaani marka hooba markaas dalab kala balan halna eed iyo sida badan ama aragna suu goa hoosan dhiye ma aragna meelo haddii samafalka lakubaay leydna yoon madi iifu nagada ma qiibo ganacsiya dhon ama lagalagaane ma aragna eed iyadoo kusan kugam taasi waxa ay ahayd caasho cali keerow oo ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa badarka ee magaalada baydhabo oo u warramaysay wariyaha raadiyo ergo ee baydhabo aadan geesey weli ergo ayaad nagala socotaan dhegeyste barnaamijka beeraha ayaynu ku guda jirnaa markan aynu fiirino talada khabiirka oo maanta ku saabsan kaydinta dalagyada waxaa marti noogu ah mid ka mid ah aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo saaj kaydinta markaa ka hadlayno marka la joogo beeraha waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka beeraleyda ah inuu ka taxadiro ee tahay waaye khasaarooyinka ugu badanna lagala kulmo markii laga hadlaayo ee waxsoo saarka khasaarooyinka ku dhaco dadka beeraleyda ah siyaabo kala duwanaa dabcan jirto oo wax loo keydsado qaar dhaqan ahaan dadka soomaalida isticmaalaan iyo qaar caalamiyan adduunka si guud loo isticmaalo marka u nimaano dadka beeraleyda sida caadiga ah waxyaabaha ugu badan ay wax ku keydsadaan waxay tahay horta waxay ku xirantaha dalaga la keydinayo yani si guud waa naqaanaa dadka beeraleyda ah wax keed ma galo waxyaabaha qaar waxaa jiro aan keed gelin sida khudaartao kaleetood dalagyada khudaarta iyo miraha iyo waxay ku qasban yihiin sida ugu fudud ee suuqa ku gaarsiiyi karaan inay suuqa ku gaarsiiyaan laakiin wax ugu badanoo keedka galo ama waa digiraha ama waxaa waay xabuubleyda kaleetood ama firileyda dalagyadaas kaleetood dalagyadaas ugu badan waxa la keedsado dalagyadaas marka dhowr nuucay u keedsadaan nuucyada ugu horeeya wax loo keedsan jiray dadka beeraleydana qaarkood ilaa hadda ay isticmaalaan waxaa waaye habka bakaarta habka bakaarta waxaa waaye hab dadka beeraleyda ay qodanayaan godad ay ka qodanayaan beerahooda ama guryahooda agtooda meesha ay degan yihiin beerta agteeda haata ama guriga agtiisa godka waxaa la sameynayaa god waxay qorayaan adi cabirka iyagaa go-aaminaya ay ku xiran tahay godkaasay qodayaan markay godka qodaan kadib waxay sameynayaan balkii wixii kasoo haray haraagi ahaa oo galey hadii ahayd ama sage aheyday ay soo qaadayaan waxay sameynayaan waxay dhex dhigayaan godkii saarayaan hoosna ka dhigayaan geesahana ka saarayaan si ay uga ilaaliyaan in carrada si toosa u taabato dalaga ay ku keedsanayaan markaana dalagii isagana la sukulin oo ama sabuulkiisii sidiisa ahaa waxay ku shubayaan godadka marka ku shubaan kadibna waxay kusii daboolayaan haddana balkii iyo haraadihii kaleetood oo beerta kusoo haray markaa kadib ay ku daboolayaan ay ku keedsadaan habkaas waxaa la dhahaa bakaar ah waa hababka ugu horreeya adduunka wax loo keedsan jiray dadka beeraleydan ilaa hadda ay wax u keedsadaan habab kaloo kala duwan waayadan dambe oo dadka beeraleyda soo gaaray haddana loosii badanayaa jiro iyagana waxaa kamid habkan fuustooyinka la isticmaalayo dadka inta beeraleed ah waayadan dambe saliid malaha saliid cadeedia aad noogu badatay fuustooyin badanaa la helaa fuustooyinka caag ha ahaado ama bir ha ahaato fuustooyinkaasay dadka beeraleyda iibsadaan suuqa waxay geystaan beerahooda galey haddii usoo go-do haddii masago usoo go-do haddii digir usoo go-do wixii usoo go-o waxay sameeyaan intee sukulaan maxaa la dhahaa marka hore ay finjilaan haddii mashiin haystaan ama qalab ay wax ku finjishaan qalabka ku finjishaan haddii aynan haysanna reerkooda dhexdooda ama dad kaleetooda jornaata ay siiyaan soo wataan shaqaale ah ay u finjilaan kadib waxay ku shubtaan fuustooyinkooda habab kaleetood dalagyada qaarna waxaa waaye keed badan ma galaan sisintoo kaleetood iyo dalagyo ay ka mid tahay looraraa lagu shubaa in loorkaasiyt waqti ku haystaana laga yaabaa kadibna suuqa keensadaan dadka beeraleydan iyagaaba nuucyo lahay qofka wax keedsanaya waxaa waaye qof wax haysto qofka inta badan dadka beeraleyda yaryar ah waxaa waaye keed badan waqti dheer ma galaan sababta ugu weynna waxay tahay deeno marka horeba laga yaaba inuu daawooyinkii iyo wixii wax ku beertay iyo abuurkii kusoo qaatay markaan wuxuu ku qasban yahay in haddana uu deentiisii u gudo isla markii ee dalag usoo baxo suuqa isla markiiba uu la gaaro waa iskasi guud laakiin adduunka waxaa jiro siyaa waxyaaba badan oo wax lagu keedsada iyagana waxa ugu weyn oo waxyaaba lagu keedsado waxaa kamid ah hadda fuustooyin waaweyn oo macdan ah oo hawada si fiican looga xiraayo oo yani la nadiifinayo la ilaalinayo ama baqaaro waaweyn oo hawo fiican leh oo la xukumi karo heerkulkooda heerka uu gaarsiisan yahay ama maxaa la dhahaa qoyaanka biyaha hawada ku jiro kaleetood waxaas oo dhan ay ka taxadaraan soo nuucyo badan oo saasoo wax loo keedsadaa jiro soo qofka beeraleyda ah wuxuu keedsanaya sida wax u keedsanaya say ku xiran tahay laakiin hadda hababka dadka beeraleyda ay heli karaan marka aa fiirino habka ugu roon ay wax ku keedsan karaan waxaa waaye habkan inay fuustooyinka ku shubtaan wustooyinka ama digiraha oo kaleetood waxaa lagu shubaa jiirgaano caadi ah caagag ah ku shubaan jiirgaanadan oo saliida ka dhamaato habkaasa ugu roon hadda marka loo fiiriyo loo fiiriyo bakaarta ama intii loorar ay ku shubi lahaayeen waqti dheer meel uga halaabi laheeda
waxaa intaas noogu dhan barnaamijka tacab ee maanta tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan dhiblaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan hidlaynin shacbiga ayay u adeegayaan